Haamaamka ku yaala dhanka bari ee magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle waxaa ku nool dad badan oo ka soo barakacay deegaano hoos yimaada degmada Jowhar waxayna wajahayaan xaalado adag oo dhanka nolosha ah oo ay ka mid tahay hoy la'aan haysata cunno yari iyo sidoo kaleeto caafimaad la'aan qaar ka mid ah barakacayaasha ku nool kaamamka bariga magaalada Jowhar ayaa ka hadlay baahiyaha ka jira kaamamkooda iyagoo codsaday in gargaar bini'aadanimo la soo gaarsiiyo malaha waxaa naga daacad eh bo- cagaarkaa noo saara hadda xilligaan la joogo ilmaha waxaana lagu tusadaa marka qaar ilaahaa ku maqan muslimiintii walaal oo wax nagu soo taraa noo soo gargaara ilaahay ajar iyo xasanaad allah siiye kaltuun muxuunsane maxaa meeha i keeni dhibaato malaha waxaa naga daacad eh bo- cagaarkaa noo saara hadda xilligaan la joogo ilmaha waxaana lagu tusadaa marka qaar ilaahaa ku maqan muslimiintii walaal oo wax nagu soo taraa noo soo gargaara ilaahay ajar iyo xasanaad allah siiye
dhibaataa meehan ku nimid muddo saddex bilooda meehan ku rafaasannahay hadda unakoona qorabnaadna waxaa biyi iyo intaa waxaasaana qabtay meehan dhibaatadaasaana keentay in dadka walaalahanya oona caabiyaanaana meeshaan u nimid aqdeed oon ka bixi karna ma jirto maya maya muslim dadkii walaalahayna uun soo daknilan waaga ag joognaa ma ogmaani waxa kaloo hadda uun- uun dareensannahay oo kale ma jirto laa qoosaha ma soo koobi kara laakiin waa badannahay may wax kale maba la iska haystaba dantaaba sidaan ee meelihii oo loo shaqo tegi lahayna biyaaba iska gooy maaho sidaasaa marka iskaaga noolnaa Haa, saddex biloodaan deganna
magacii waxaa la siin isaaq cismaan waxaan kasoo barakacnay tuugada eji waxaa badarnoo leeley fooga waa soo barakacnay bii iyo waxaan soo haatay shaqola'aan xasan saddex bilooda meehan joognaa ejihan ka soo qaxni marka walaalyaaloona caawiya waxaa annagaa soo aasay sidaan ognahay een, dadka kaleenta guryahooday baahida isaga qarsanayaan qofka hadduu baahida soo sheegta xataa ummaddaa loo galin lahaa marka intaasaan hadda ognahay
abaarihii soo noqnoqday iyo sidoo kaleeto fatahaadii iyo daadadkii isku sidkanaa ee dalka ku dhuftay sanadadii lasoo dhaafay ayaa sababay in kumanaan qoys oo soomaaliyeed ay ka barakacaan deegaanadoodii kuwaasoo hayaamay deegaano kale halkaasoo ay ku wajahayaan xaalado adag oo dhanka nolosha ah